samu'eelkii koowaad cutubka toban iyo koowaad markaasaa waxaa soo kacay naaxaash oo ahaa reer camoon oo wuxuu soo agdegay yaabeesh gilicaad oo dadkii yaabeesh oo dhamm waxay naaxaash ku yidhaahdeen axdi nala dhigo oo annana waannu kuu adeegaynaa markaasaa naaxaash oo ahaa reer caamoon wuxuu iyagii ku yidhi sabab keliya ayaan axdi idinkula samaysanayaa taasuna waa anigoo isha midigta idinka wada bixiya si aan u ceebeeyo reer binu israa'iil oo dhan markaasaa duqowdii reer yaabeesh waxay isagii ku yidhaahdeen bal toddoba maalmood na sug aannu xuduudka reer binu israa'iil oo dhan wargeeyayaal u dirne oo dabadeedna haddii aannu weynno midna badbaadiya waannu ku imaanaynaa markaasaa wargeeyayaashii waxay yimaadeen gebicahdii saa'uul oo erayadan ayay dadkii u sheegeen kolkaasaa dadkii oo dhammu codkoodii kor u qaadeen oo wada ooyeen oo bal eeg waxaa yimid saa'uul oo dibiyadii duurka ka keenay oo saa'uulna wuxuu yidhi maxaa ku dhacay dadka oo la ooyayaan markaasay u sheegeen hadalladii nimankii reer yaabeesh oo saa'uulna markuu maqlay hadalladaas ayaa ruuxa ilaah si xoog leh ugu soo degay oo xanaaqiisiina aad iyo aad buu u kululaaday markaasuu wuxuu qaatay laba dibi oo intuu qalay ayuu cadcad u kala jaray oo intuu wargeeyayaal gacantood u dhiibay ayuu wada gaadhsiiyey xuduudka reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi ku alla kii aan saa'uul iyo samu'eel soo raacin sidaas oo kalaa dibidiisa loo geli doonaa markaasaa waxaa dadkii ku soo dhacday cabsidii rabbiga oo waxay u soo baxeen sidii nin qudha markaasuu iyagii ku tiriyey besakh oo reer binu israa'iil waxay ahaayeen saddex boqol oo kun oo raggii reer yahuudana waxay ahaayeen soddon kun markaasay waxay ku yidhaahdeen wargeeyayaashii yimid dadkii reer yaabeesh gelicaad waxaad ku tidhaahdaan berito markii quraxdu kulushahay ayaad samata bixin heli doontaan markaasaa wargeeyayaashii u yimaadeen oo u warrabeen dadkii reer yaabeesh gelicaad oo iyana way farxeen sidaas daraaddeed dadkii reer yaabeesh waxay yidhaahdeen berito ayaannu idiin soo bixi doonnaa oo waxaad nagu samayn doontaan kulli wax alla wixii idinla wanaagsan oo maalintii dambe saa'uul wuxuu dadkii ka dhigay saddex guuto oo subaxdii hore ayay xeradii soo dhex galeen oo waxay reer caamoon laynayeen tan iyo hadhkii oo waxay ahaatay in intii hadhayna kala firidhay oo xataa laba iyagii ka mid ahu isma haysan markaasaa dadkii waxay samu'eel ku yidhaahdeen waa ayo kii yidhi ma saa'uul baa na xakumaya nimankaas soo bixi aannu dilna kolkaasaa saa'uul wuxuu yidhi ninnaba maanta la dili maayo waayo maanta rabbigu wuxuu samata bixiyey reer binu israa'iil markaasaa samu'eel wuxuu dadkii ku yidhi inakeena aynu gilgaal tagne oo aynu halkaas boqortooyada ku cusboonaysiinne markaasaa dadkii oo dhamm waxay tageen gilgaal oo gilgaal ayay saa'uul ku boqreen rabbiga hortiisa oo waxay halkaas rabbiga hortiisa ku bixiyeen qurbaanno nabaadiino oo halkaasaa saa'uul iyo dadkii reer binu israa'iil oo dhammu aad ugu farxeen